I'm Nikki Strong, and this is VOA1, The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somalycom duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaco ah oo bisha agosto ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka ay tahay lix iyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mida waraysi ku saabsan gabdhaha caafimaadka bartay ee jaamacadaha boorame iyo shaqooyinka ay qabtaan walaal magaalada aad baa looga barakacay dee dadku madhaafiicdii iyo dhigtii ka soconaysay bay magaalada u adkaysan waayeen meheradaha majoorti way xidhan yihiin laakiin annagu waxaan ahayn dadkii aan maalin ka bixin magaalada waanu shaqaysanaa alxamdulilaahi fursado fiican baanu helay habeenii maalin waanu shaqaysanaa waxbaa nalaga iibsadaa dadku waa naga adeegtaan si fiican dadku laba qayboodba u dhigmaan dad maalintii soo galo adeegtoo noqda iyo dad deegaana oo guryaha weli degan
codkaasina waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaana uu ku saabsan yahay warbixin aanu kaga hadlayno saameynta dagaaladii laascaanood ay ku yeesheen dhallinyaradii magaaladaasi ku ganacsan jirtay qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeennan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha dalka yukrein ayaa arbacada maanteeta ah sheegay in ruushka uu waxyeello weyn u geystay kaabayaashii haruurka ee dekedda ku taala gobolka odesa ee koonfurta dalkaasi yukrein taasi oo qayb ka ahayd weerarada ay habeen hore ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn andreyev yermark oo ah madaxa shaqaalaha madaxweynaha dalka yukrein valadimir salanski ayaa sheegay isagoo telegramka kusoo hadlayay in weerarada lala beegsada dekedda reyne ee ku taalla webiga donume uu guddoomiyaha gobolkaasi odesa uu ku sheegay khadka telegramka talaadadii in weerarkaasi uu waxyeello u geystay baqaaro iyo goobo kaleeto oo lagu keydiyo badarka dekeddaasi kiber ayaa waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inuusan jirin wax khasaare nafeed a oo ka dhasha weerarkaasi waxaa kaleeto uu sheegay in ciidamada cirka yukrein ay soo rideen ilaa iyo koob iyo toban diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee dul duulaya dalkaasi gaar ahaana magaalada odesa milatariga yukrein ayaa sheegay inay difaacyadooda cirka ah ay xalay burburiyeen ilaa iyo saddex iyo toban diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaga oo sheegay in ruushka uu u adeegsanayo diyaaradahaasi si markaasi ay basaasnimo ugu sameeyaan dekedda weyn ee halkaasi ku taalla wasaaradda difaaca ee dalka niger ayaa sheegtay in galankii dambe ee talaadadii weerar ay qaadeen kooxaha looga shakisan yahay inay jahaadidoonka yihiin uu ka dhacay galbeedka dalkaasi laguna dilay toddobiyo toban askari oo niger ah war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamada weerarkaasi lagu dilay meel ku dhow magaalada kotugu oo ku taalla meel ku dhow xuduudda niger uu la wadaago dalka maali iyo sidoo kaleeto waddanka kaleeto ee burkina faso marka laga soo tago dadka dhintay waxaa sidoo kaleeto saxaafadda loo sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen ku dhowaad labaatan askari waxaana dhammaan dhaawacyadaasi loo daadgurayay ayaa la yiri magaalada nimey wasaaradda difaaca ayaa sidoo kaleeto sheegtay in ciidamada niger ay dileen in ka badan boqol dagaalyahana ah dhacdadaasi ayaa kusoo beegantay saddex toddobaad kadib afgembigii milatariga ee ka dhashay niger iyadoo hogaamiyaashuna ay sheegeen inay qaadeen tallaabo kadib markii xukuumaddu ay dooratay in ay wax ka qaban weyday dagaalada kooxahaasi iyada kasoo horjeeda warkii dunidana waa naga intaa washington ayaad naga dhegaysanayseen jaamacadaha gobolka owdal ayaa waxay bixiyaan shahaadooyin caafimaad waxaana ka qalinjibiye arday fara badan qaar ka mid a ayaa shaqooyinka waxa ay ka helaan isbitaalada gobolka iyo sidoo kale kuwa dowla deegaanka soomaalida etoobiya haddaba haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mida xirfadyahanadaasi dhinaca caafimaadka ka baxay jaamacadaha magaalada boorame magacaygu waa deeqa saciid maxamuud waxaan ka mid ahay shaqaalaha ka howlgala cisbitaalka geeska africa waxaan ka mid ahay ardaydii kasoo garaajuwad garaysay jaamacadda hoon international university sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii alxamdulilah haddana waxaan ka mid noqday shaqaala ka howlgala isla jaamacad isla dhakhtarkii aan wax kusoo baranaynay muddadii aan waxbarashada ku jirnay waxaan ku qaadan jirnay barticalka cisbitaalka geeska africa iyo cisbitaalka weyn ee borma regional hosbitaalka iyo dhammaanba xanaanadaha xanaanooyinka magaalada alxamdulilah waxaan dhammaanba maxaayada ugu shaqayn jirnay goobaha kala duwan u tegi jirnay barticalka wixii lana soo baray oo maxay hayday jaamacaddeydaan kusoo baranay meelo kale oo tababarada aad u tegi jirteen oo ka baxsan magaalada boorama jaamacaddu ma idin geen jirta haa waxaa ka mid ahaa dalkan etoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga waxaan waxaan u tegi jirnay shaqaa bil intership aan u bixi jirnay cisbitaalka weyn ee kaaraamardha hosbitaal iyo referaalkaba waxaan ka dhaxalnay oo maxaydaan kasoo bartay in aan u shaqayn karno bulsho aan kala afnahay oon kala qoomiyadnahay oon kala duwannahay alxamdulilah sidoo kale waxaan kasoo baranay shaqaalo dhinac aan kala duwannahoo kale inaan wada shaqayn karno
magacaygu wuxuu yahay mudkhayr ibraahim xasan waxaan bartay kuliyadda shaybaadhka ama laboratoryga hayaankayga waxbarasho waxaan kasoo bilaabay jaamacadda hon international university second waxaan ku howlgalay cisbitaalka geeska africa waxaan noqday shaqaale ka tirsan cisbitaalka geeska africa
waxaad baratay shaybaadhka haddana waxaad ka shaqaysaa cusbitaalkan geeska kiisaskii kuugu cusbaa eed aragto maxaa ka mid aha
intaan cisbitaalka ka shaqeeyo kiisaskii igu cusbaa waxay ahaayeen kiisaskii igu cusbaayo aan arko waxay ahaayeen kiisas gynecologist uu soo dirsaday doctor etoobiya nooga yimaada uu soo dirsaday bay ahaayeen waxaa jirta tastiyo xaggeenan aanan lagu sameynin oo uu watay doctoorkaasi oo halkan aan ku sameyno way jirtaa
waxyaabaha aad cusbitaalada ka soo faa'iiday amase aad ku aragtay ee ka duwanaa cusbitaaladeenan aad tababarka ku qaadanayseen intershipka maxaa ka mid ah umal khayre
cisbitaalada aan tegnay waxyaabahaan kasoo faa-iidnay waxaa ka mid ahaa kuwa horta waxaan tegnay meel aan meeshaheedii ahayn magaaladaan ku nool environmentigaan bedelanay waxaan tegnay environment inagu cusub waxaan u tegnay population cusub dad cusub soo kale waxyaabihii aan anagu kasoo faa-iidnay ka arday ahaan waxaa ka mid ahaa inaan isa soo baranay arday jaamacadaha kala dhigta oo ay ka mid yihiin jigjiga university jigjiga hes university ardayda dhigata soo kale jaamacadda hoon qeybta halka ardayda dhigata waan isku aragnay oo qeybta shaybaadhka ah waxyaabaha halka aan kasoo faa-iidnay waxaa ka mid a horta magaaladan aynu ku noolnahay ma laha wax histobatologia halkaa markii aan tegnay waxyaabahan ka faa-iidnay waxay ahaayeen qeybta histobatologiga inaan aragnay soo kale waxaan soo aragnay qeybta libe diagnosinka aan tegnay oo khaaska u ah laabka khaaska u ah qeybta jigjiga ayaan tegnay waxyaabihii aan kasoo faa-iidnay culture halkeena waa la sameeyaa laakiin ma badna waxaan tegnay qeyb dhan oo wada cultura waxyaabihii aan kasoo faa-iidnay marka waxaa ka mid ahaa inaan tegnay qeybta histobatologiga soo kale qeybta cultureka aan booqanay oo aan tegnay soo kale waxaan tegnay qeybta referaalka oo waxyaabo badan oo dee xaggeenan way jirtay waxyaabo badan oo xagga aan kasoo faa-iidnay oo xaggeenan ayayna lahayn
macallimiintii halka aad ugu tegteen iyo shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii cusbitaalkaasi maadaama aad ka timaadeen waddan kale say idiin soo dhoweynayeen sidaynad isku dhexgelayseen ardaydii dhallinyarada ahayd ee idinkoo kale idinla mid ahayd ee caafimaadka baratay horta alxamdulilah maamulkayaga halkan jaamacadda hoon markii ugu horeysay ayna kaxeeyeen xaggaa noo geeyeen xagga waxaana loogu sameeyey shaqaalo supervisaro noo khaasa kuliyad walba supervisor gooniye lahaayeen soo kale maamulka hosbitaalada aan tegnay aad bay noo soo dhoweeyeen ardaydii aan u tegnay markaanu isbaraneen ka odhanay waxaan ka imanay xaggaas si fiican bay noo soo dhoweeyeen annaga dhexdayada ardayda halkaa joogtay iyo annaga laftarka iyagu waanu kala faa'iidaysanay waxyaaba fara badan
dhakhaatiirta ajaanibka ee u yimaada qaliinada waxyaabahaad ka faa'iidaane iyaga maxaa ka mid a okay waxyaabahan ka faa-iidnay waxaa ka mid a dhakhaatiirta etoobiya ka timaada waxay sameeyaan qaliino aada u criticaala ayay sameeyaan waxyaabahan ka faa-iidnay waxa weeyaan in waxyaabo badan oo dee ku cusub wadankeennana oo aan laga qabanin inay halkaa inooga keenaan oo inooga faa-iideeyaan waxaan ka faa-iidnay dhakhaatiirta etoobiya noogu yimaada
waxyaabahan ka faa-iidnay waxaa ka mid a in maanta oo kale kiis aanu helnay oo inoogu yimiday doctor halkaa ka yimiday oo general surgical ah uu inoogu sameeyey xaggan kiis aada u critical ahaa oo bishan mudhacerada kansar uu kaga dhacay qaliinkaasoonu ku guuleysanay alxamdulilah after hardwork lix saac ka bacdi waan ku guuleysanay waxyaabahan ka faa-iidnay dhakhaatiirta etoobiya nooga timaada waxaa ka mid a in maantoo kale qaliinka aanu sameynay aan ku guuleysanay alxamdulilah haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid xaashi markanna dhinacii heesaha ayaan u leexanaynaa cod ka baxsan fanaanada hibe maxamed gudoon
codkaasi baxsan ee hibe maxamed ayaan intaasi kaga gudbaynaa haddii haatan aan eegno magaalada laascaanood muddo laga jooga haatan sideed bilood waxaa ka qarxay dagaal sababay khasaare kala duwan dagaalkaasi oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kaleeto saameyn ku yeeshay ganacsigii magaalada sida uu kusoo waramaya wariyaha magaaladaasi laascaanood cabdikariin olol oo warbixintani kasoo dira halkaasi dhallinyaro aada u tiro yar ayaa waxay ku hadheen gudaha magaalada laascaanood oo dagaalla ay ka jireen siddeeddii bilood ee ugu dambeeyey goobaha ganacsiyada dhallinyaradan ayaa ii sheegay in dagaalku marka uu dhacayo maalinimada ay meheradahani xidhaan halka xilliyada qaarkoodna ay si wacan u shaqaystaan kuwaasoo ganacsiga ay ku haystaan uu yahay mid kala duwan waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mida dhallinyarada ugu horeyn aan kala sheekaystay sida ay ugu shaqaystaan sida ay ugu dhabar adeegeen duruufta kala duwan ee ka jirta magaalada laascaanood iyo inay shaqooyinkii ay horey u haysteen ay halkani ka sii wadaan waa mahadsantahay walaalle magacaygu waa faysal walaalle walaal haddeer waxay saacaddu maraysaa sagaalkii iyo barhkii habeennimo tobankii bay kusii dhowdahay dee alxamdulilaahi wanagaas ka shaqaysanayna iska kala socota shaqadii walow colaada iska jiraan haddana alxamdulilaahi nabadgelyada guduhu dee ganacsi xilligaa furmaya haddii nabadgelya la-aani jirto ganacsi xilligaa ma shaqeeyeen bay la tahay tobanka habeennimo magaaladuna way kala degan tahay alxamdulilaahi magaaladuna si wacan bay u kala socotaa lixda subaxnimaanu furannaa tobanka koob iyo tobanka habeennimo baa iska xidhannaa alxamdulilaahi waana iska fiicannahay wax dhibaataa kama jiraan haddeer gudaha magaalada colaadaha dee bannaanka ka soconaya mooyaane gudaha shaqada waa iska kala socotaa wax dhibaataa ma jiraan bal ka waran hadda meeshaadi baynu joognaa oo qurux badan oo dadku wax iibsanayaan ka ganacsat ahaan maadaama dhallinyaro fara badan ay maqan tahay bal ka warran tiradiina yar iyo inta ku hadhay iga waran wallaahi walaal magaalada aad baa looga barakacay dee dadku madhaafiicdii iyo dhibtii ka soconaysay bay magaalada u adkaysan waayeen meheradaha majoorti way xidhan yihiin laakiin annagu waxaan ahayn dadkii aan maalin ka bixin magaalada waanu shaqaysanaa alxamdulilaahi fursado fiican baanu helay habeeniyo maalin waanu shaqaysanaa waxbaana laga iibsadaa dadku waa naga adeegtaa si fiican dadku laba qaybood ba u dhigmaan dad maalintii soo galo adeegtoo noqda iyo dad deegaana oo guryaha weli degan labada waanu u shaqaynaa xaaladuna way noo fiican tahay alxamdulilahi rabbialcaalamiin meheradaha waanu qafilaa waa la yskaga tagaa maalin iyo habeenba hadduu dagaaldhacayo hadduu dagaaldhacaynba wax waardiyaa male waa la iska joogaa saasaa loo qafilaa wax dhibaataa kuma yimaadaan tuuga male cidu ma timaado saqajaanimo kale male annagu naftayada u biqi mayno xitaa waanu guurayn karnaa laamigaanu ku caweyn karnaa meeshaa doonaanu aadi karnaa magacaagadoo ku bilaabay bal ka waran shaqada habeenkii iyo sida ay dhallinyaradu u shaqaystaan iyo meheradaha fuuran dex fadhido dadku waxbay iibsanayaan iiga sheekeen maasha allah dadku waxbay iibsanayaan way soo gelayaan way ka baxayaan magaaladooda de waayo waa hooyo lascanad waa hooyo laga maarmi maayo dadku way soo gelayaan tuulooyinkii bay ka soo gelayaan waxbay iibsanayaan way baxayaan marka muhiimaddu waxa weeye horta in wax la iibsado oo yacni beyc magaalada soo galo marka beyc fiican ba magaalada soo gala maasha allah maalintii habeenkii oo kale xilligaa rabtaan baad xidhaan meesha xilligaa rabno labayo tobanka koob iyo tobanka haddii iib fiican jiro oo dad badan magaalada kusoo noqdaan maalmaalin ay magaaladu soo buuxsanto ay jirtaa maalmaalin ay yaraad musqaanto ay dadka ka yara baxaan magaalada shacabku dee maantadu dhawaan maanta wax iibsataa rag waxama iibsataa maanta wax iibsataa raggu waa dhifeed bati weeye
sidoo kale suuqa magaalada laascaanood qaybaha furan ee dhallinyaradu ay ka shaqaysato waxaa jira ciidamo booliisa oo xagga nabadgelyada ka ilaaliya bal sida nabadgelyada u ilaalinaysaan iyo dhallinyaradana siday u shaqaysanayso maadaama aad ilaalisaan suuqa bal noga war xagga nabadgelyada
walaal waad mahadsan tahay weriyi olol suuqa waanu ilaalina waanu joognaa wax dhibaatana ma aragno qof waliba waxaad moodaa isagu inuu waardiye yahay oo meesha hantidiisa ilaashanayo oo mataqana dadka dhallinyarada ama suuqa ka imaanaya ama xaafadaha ka imaanaya iyaga wax kula ilaalinayaba cabdikariin olol v o w magaalada laascaanood
mahadsaned cabdikariim olol wariyaha v o eda magaalada laascaanood ayuu kaasi ahaa markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii dhinaca sboortska waxaa inoo haya wariyahayaga maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha boqorka reer argentina xiddiga ay dunida oo dhan u caleema saartay in uu ka mid yahay kuwii ugu wanaagsanaa ee dunida soo maray haddii aanuu ahaynba kii ugu wanaagsanaa ciyaaryahan leonel mercy ayaa wacdarihii uu ka dhigayey waddanka maraykanka halkiisii kasii ambaqaaday habeenkii xalay waxa uu kulan adag la ciyaaray kooxda philadelphia oo kooxdiisa inter miami ay isku herdiyeen guriga kooxda philadelphia kooxda miami ee uu horkacayay ciyaaryahan leonel messi ayaana philadelphia uga awood sheegatay afar gool iyo hal ciyaarta semifinalka ee koobka liikabka ee wadanka maraykanka koobkan ayaa waxaa ku loolama kooxa ka kala dhisan mexico iyo maraykanka gebi ahaanna tartamada horyaalka labadaasi dal ayaa loo hakiyey koobkan liikabka afartan iyo toddoba kooxood oo mexico iyo maraykanka ka socday ayaana kulanka fooda isku daray ciyaartiisa semifinalka kooxda kubadda cagta ee philadelphia waa laga adkaaday oo miami ayaa guulaysatay sidaasina ciyaarta kama dambaysta ayay ugu soo baxday ciyaaryahan leonel messi ayaana afarta gool ay kooxdu ku badisay mid kamida u dhaliyey kooxda inter miami waa goolkiisii sagaalaad oo u dhaliyey muddadii koobnayd oo uu la joogay kooxda inter miami waxaa xusid mudan in lix kulan oo keli ah uu kooxda u ciyaaray hal kulanna gool la-aan garoonka kama aanu bixin messi iyo xertiisa inter miami waxa ay maalintaa sabtida la ciyaari doonaan kooxda nashville waxaana kulankan lagu ciyaarayaa guriga kooxda nashville oo ciyaarta kama dambaysta halkaasi ayay ka dhici doontaa ciddii badisana waxaa gacanta laga gelin doonaa koobka liikabka ee ay ku tartameen kooxaha ka dhisan mexico iyo maraykanka ciyaaryahan leonel messi ayaa haysta fursad uu koobkiisii ugu horreeyey ee maraykanka ku qaado kulanka sabtida haddii uu badiyana waxau noqon doonaa xidig dal kasta uu ka dheelayba koob ka qaaday caawana kulan xiise badan ayaa waxa uu dhex mari doonaa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo zavia labadan kooxood ayaa ku fariya footami doona koobka loo yaqaano ueva super cup koobkan ayaa loo dhigaa kooxaha kusoo kala guulaysta horyaalka qaaradda yurub ee champions league iyo koobka ueva europa league manchester city ayaa kusoo guulaysatay horyaalka qaaradda yurub ee champions league halka safiyan ay soo qaaday koobka ueva europa league labadan kooxood ayaa koox walibahay waxay u xusul duubaysaa hanashada koobka manchester city haddii ay qaaddo waa koobkeedii afaraad halka safiya haddii ay guulaysatana uu noqonayo koobkeedii labaad ee xilli ciyaareedka waaga dhegeystayaal xubintaana ciyaarinta ay kusoo gabagabaynaysan kulan dambe oo mascadooda ku dhaafay sida ay nabadgelyo
mahadsaned maxamuud mascadi ciyaarha intaas aan kaga gudubno markana aan dhinacii heesaha mar kale dib ugu noqdo
ma wadaadhaynaa axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maisu dhaaran nolosha nolosha nolosha maisu dhaaran axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhallaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maisu dhaaran nolosha nolosha nolosha maisu dhaaran axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna axdiga dhidibada mau dhisna dhuuxeennana ma qaybsanna dhammaan ma barbaarina daayaha ma ku doogsanaayo nolosha nolosha nolosha maisu dhaaran nolosha nolosha nolosha maisu dhaaran codkaasi baxsan ee b k ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenii barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinaysa anigoo ah sahre cabdi axmed intaanu mar kale kulmi doono dhammaanteen noo bahda v o eda waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo
jacaylka ma ku dhiga igeyga ma kugu habaa dhaydiisa ma kuulisa halbowlaa ma soo dhuraa dareenka ma dheefiya xijira mau dhaamiya jacaylka ma ku dhiga igeyga ma kugu habaa daydiisa ma kuulisa halbowlaa ma